barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce sagaaliyo tobanka bishii may sanadka laba kun iyo toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idiinka daadihin doona xuseen barre aadan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalinta jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda duurnimo ee v o a toddobaadkanna waxaannu ku eegaynaa soomaalidii hore sida ay ku qiimayn jireen qofka noqonaya hoggaamiye iyo tilmaamaha ay lahaayeen ragga soomaalidu waxaan ragga la yidhaahdo qiimaha uu leeyahay iyo dariijada uu kala leeyahay waxay soomaalidu lahayd nin la yidhaahdo maqan haydiye talaadhaqe laba sow ma arka ninka saddexaad wuxuu ahaa hagidyaqaan noloshuna saddexdaa nin bay marti u ahay nin iyo kaalintiisana waa loo daba joogay lagulama marmi jirin dhinacii kaalmaha heesa ayaa iyaguna dhegaystayaal ka maqnaan doonin barnaamijkeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta heesa aan idiin haynana waxaa ka mid ah
miyaan hodanay ku xooli karaa xaqiiq adiga xishood mudana xurmiya xila iyo xalaal ku habboon miyaan xaaskale xabiib sidoo kale waxaannu idiin haynaa xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
madaxweyne donald trump ayaa khamiistii gebi ahaanba dafiray inuu hay-adda f b i idaacadaadis ku saaray inay xidhaan baadhitaankii ay ku hayeen ninkii ay aadka isugu dhowaayeen islamarkaana calaamad su-aal saaray baahida loo qabo xeraalyo gaar ah oo baadho suurtagalnimada xidhiir dhex maray ololihiisii laba kun iyo lix iyo tobankii iyo in ruushku uu isu dayey inuu saamayn ku yeesho doorashadii madaxtinimada maya maya su-aasha xigta ayaa uu ku jawaabay amaba uu ku jawaab celiyey markii uu weriyi weydiiyey in uu weydiistay agaasimiyi f b i da james comi inuu ka baxo baadhitaankii ay ku wadeen la taliyihiisii amniga qaranka ee shaqada laga fadhiisiiyey michael flain shirkiisii jaraa'id ee ugu horreeyey tan iyo labayo tobankii bishii abril ayaa madaxweyne trump isaga oo barbar taagan madaxweynaha dalka colombiya juan manuel santos uu diiday inay jiraan wax xidhiidh sharci darro ah oo uu la sameeyey lafahaantiisu xilligii ololaha wakiilo ruush ah si ay doorashada saameyn ugu yeeshaan
madaxweyne donald trump ayaa maanta u baxaya safarkiisii u horreeyey tan iyo markii uu xilka qabtay safarka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo aqalka cad ay xiisad ka taagan tahay qaar ka mid a dadka faallaya siyaasadda ayaa tilmaamaya in xiisadda ka taagan aqalka cad ee maraykanku ay u dhiganto fadeexaddii watergate ee xilka ku waayey madaxweyne nixon madaxweyne donald trump ayaa safarkiisan kusoo mari doona dalalka sacuudiga israa'iil iyo vaticanka dalalkaasi oo ay ku yaalaan goobaha ay weyneeyaan dadka haysta diimaha islaamka kiristanka iyo yahuudda
duhur waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoad joogtaanba waa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimca aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa magaalada booramo noogu soo diyaariyey waryahayaga v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo maalin walba oo jimco ah hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkanna barnaamijkeenna waxaan ku soo qaadan doonaa dhaqankii hore ee soomaalida iyo habfikirkii hore ee waxgaradka soomaalidu ay ku qiimayn jireen ruuxa hogaaminaya iyo sidii bulshada soomaaliyeed ay wakhtiyadaa hore u qiimayn jireen qofka soomaaliyeed waxaana inoogu martay ah toddobaadka barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka abwaan axmed siciid afkudhiye oo ah abwaan dhaqan yaqaana kuna nool magaalada boorama ee markaad dhex gasho shay ka mida ashyaadii soomaalidu ay soo lahayd ee dhaqanka u ahaa mawduuc ka mida markaad dhex gasho ee u fiirsateed raadcayso waxaad ogaanaysaa ummadda soomaalidu inay ahay dad da-weyn dad horumar lahaa waxaad helaysaa ood dareemaysaa in soomaalidu hadda ay dib u dhacdeen ay horumar lahay markaad eegto siday wax u dhaqato markaad eegto siday wax u kaydinaysay markaad eegto siday u arrinsanaysay markaad eegto kala dambaynta qof iyo kaalinta u lahaa sida loo dhigayay waxay ahayd ummad jirta oo waxay leedahay ku muuqata oo eh, aan loo yeedhinayn nolosheeda waa kol markii lagu soo duulay waxyaabaha ka dumay ee laga baabi'iyeyna waxay ahaayeen dhaqankeedii iyo noloshii ay aftiqiin iyadu lahayd waxa loo dhiibay waxayna iyadu lahayn ee ayna maamuli karayn oo loo yeedhiyo waad og tahayo hadda aqoon kastood sidatiyo shahaado kastood wadato ummadda soomaalida aqoon-yahankeedu xaluma hayo ineergaradkeeda iyo bulshalo noolaheeda kale waxba uma hayaan hadda weli waxaa sii muuqda inuu odaygii u shishitay weli nolosha soomaalida gacanta ku hayo haddii maanta ay laba aqoon-yahan wax isku qabtaan aqoon-yahan u garqaadayo kala saaraya ma jiro ilaa loo yeedho odaygii u shishitay oo ku dheririyey arrintaa la isku hayo geelu maxay geela ku tahay arrintaas maxay qiimo ku tahay geela Eh, ilaa kaasi yimaada xal looma helo waa raada kasii muuqda ee ka hadhay burburkii wixii laga dumiyey soomaalida anu soo noqon su-aasha iyo jawaabteedii soomaalidu dhinaca amniga waxay ku lahayd xadaarad fog oo cilmiyaysan intaanan odhan xeerkay sidaa ku ahayd maxaa keenaya inuu xeerkeedu dhisnaado oo ay amniga sax ku noqoto waxay soomaalidu kala tiqiin waxaan ragga la yidhaahda qiimaha uu leeyahay iyo dariijada uu kala leeyahay iyo minay kalinta u leeyahay waxay soomaalidu lahayd nin la yidhaahdo maqan haybiye maqan haybiye wuxuu ahaa mufakirka ugu maqan hadday tahay falaga hadday tahay sayniska hadday tahay cimilada iyo hadba meesha loo digo hadday tahay nowska iyo xidiga iyo waxyaabaha la socla xidhiidha sanadna sanad ma amaahiyo waxbee sanadkan maanta nowska jiraaye la falig maaha la xidig maaha la burji maaha habdhaca inkastoo la yidhahdo waa xaaraan haddana shay ma aha haddii shayada caynkaasi la waayo ummaddu ma hesho horumar helaa dhaqe hadba fikirkaa uu soo saaro ee nolosha soomaalida ku salaysan sanadiba mid korayay buu ahaa helaa dhaqe nolosha kolkuu u sahantagu waxa ka maqan nolosha markaa raadiyu soo helo had ya jeer waxa ku xeeraa ama la xidhiiri jiray ninkaas ninka la yidhaahdo ama ragga la yidhaahdo helaa dhaqe helaa dhaqe wuxuu ahaa cidda u fulisa hawsha ninka ay soo saaray ummadda gaarsiisa sagaalka nin ee ragga ay soomaalida u taqaana ragga ay ka ahay- ay mid ahay- ka mid ahaayeen sagaalka nin mid wuxuu ahaa waan kuu soo sheego wuxuu ahaa maqan haybiye maqan haybiye markuu nolosha soo dhigana helaa dhaqe oo ahaa qofka ka barta ee ninka ardayga u noqda ee had ka reeba noloshaas ee qoraal ku sameeya qoraal maskixiya ee hirgeliya ummadda gaarsiiya oo shaygaasi markuu dhaco wixii lagu daweeyey iyo wixii maxaanku idhaahdaaye uu u ahaa xeer qaban jiri hayn jiri bu ahaa. laba sow maaha halkaa ninka saddexaad wuxuu ahaa hagidyaqaan liidarkoodu ahaa wuxuu ahaa ninka ku maamula noloshaa jirta ee xeer kale ee dhaqaalaha leh ee aroos kale ee guurka qabka loo guursada leh ninka ku maamula noloshaas ummadda ee iminkaan idhahna siyaasiga oo caama caalamkooda waa siyaasi liidarka ninkaasuu ahaa Hagi- waxaa la odhan jiray hagid yaqaan wuxuu yaqaan sida ummadda nolosha loogu dul hayo ee loogu ilaaliyo saddexdaa nin soomaalidu nin iyo kaalintiisa u ogolaayeen noloshuna saddexdaa nin bay marti u ahayd nin iyo kaalintiisana waa loo daba joogay lagulama marwi jirin taasay arinta keentay inay dadka soomaalidu ilaa hadda oo laba boqol oo sano inta badan ay burbursan tahay in ay nolosheedu weli caan tahay ta sababtay bay taas waxaa ka soo hara sagaalkii ninaan kuu sheegay lix nin lixdaa nin waxay ahaayeen lixda nin ee loo yaqaano ee qalab adeeg qof ahaan magacay ka yihiin laakiin manfac ahaan waa dad suga had iyo jeer qaarna eh, maxaanku idhaahdaa in ay ah cid magan noloshoodu ay u ahaato iyagu wax ma aburi karaan waxaa la odhan jiray saddexda koowaadaan ku akriyo helaa dhaqe eh, maxaanku idhahdaa hoo ku qanac iyo hadal ku qanac iyo humaa ku qanac saddexdaa nin waxay ahayd isku darijo haba kala jeedaan ha kala lahaadaan macluumaad kala duwan hase ahaatee kaalin qulaa la soo dhigi jiray oo ku qanac ninka la idhaahay haddii ammaan nuucaha doontaba aha oo gaal iyo muslim shisheeye iyo sokeeye qof xun iyo qof wanaagsan isagoo had iyo jeer wuxuu ammaan u hayaa ama abaal u hayaa ama uu qof fiican u yaqaana ciddii wax bixisa hadaa awrkii aabihii intaad hadday isagaa lacag ku sii- isagaa siiso wuxuu ku yaqaanaa nin wanaagsan ciddii wax heshiisu marti u yahay cidda wax heshiisu u adeegaa waa hoo ku qanac waagu jeedda fog ma laha isagu wuxuu u nool yahay inuu wax cuno ninka labaad waxaa la yidhaha hadal ku qanac wuxuu dhegaysanayaa hadal qurux badan oo meel laga jeediyey ujeeddada laga leeyahay ma raadiyo qofku ha hadlee ficilkiisu muxuu yahay ma baadho wuxuu ku jawaabayaa haddaan toban nuucaaya leenahay horan mari lahayn oo sidaa ninkaa u hadasha ka saddexaad waxaa la yidhaha hummaa ku qana isaga waa naftiisa yaa allah u taagan oo wax qiima ah aan nolosha markaa jirta ku lahayn ayuu had iyo jeer wuxuu ku faanayaa magaalada annagaa ugu guryo badan annagaa ugu tijaar badan annagaa ugu saraakiil badan annagaa ugu ilbaxsan had iyo jeer wuxuu ku faanayaa humaag ama nolol dad kale ay haystaan isagu waxba ku lahayn uu leeyahay xigtaa nahay ama isku faamili baa nahay ayuu had iyo jeer ku faanaya waa ninka ugu faanka badan ee meelaha makhaayadaha waad aragtay had iyo jeer kuwa ugu facfacda badan waa noocaas waxna kuma haystaan hadhow marka meesha laakaan adu shaxaad ku raacayo saddexdan waa humaa ku qanac iyo hoo ku qanac iyo hadal ku qanac subaxba lagu adragtaa baa laga yaaba raggaas inaad maalin walba keygii magaalada waad kula kulantaa markaan halkaa dhaafiyo saddexda kale waxaa la yidhaha ceeb hilaab hangoor iyo kala ku hel ceeb hilaab waad aragta waan u malaynayaa oo ilan kolley beel baad ka tirsatoo soomaali baa tahay waxaad maqashaa markii waa baryaba ama habe indhacada majlis isu- ama majlis isugu yimaadaba reer reer hebel baa ina naga kufsaday reer hebel baa naxaday reer hebel baa qof dilay reer hebel baa nacay arkina maysid qola shirtay oo qola u caytagtidii waa ninka intaa erayan sheega kufsada caytama dila ee had iyo jeer reerku u xidhan yahay oo magta ka bixinayo xaal baa maanta la bixinay mag baa maanta la bixinay neef la xaday oo lagu ceebaysan yahay baa maanta la bixinay waa ninkan had iyo jeer reerku u garbaduuban yahay dhibta reerka ama ceebta reerka ka mas-uulka ah waxaana la yidhahda ceebilaab maalin walbana waad arkaysagaa hangool ninka la yidhaahdaa wuxuu ahaa ama imikaba yahay ninka la yidhaahdo waar xildhibaankeennii sharafta lahaa wadaadkeennii caynkaa ahaa wadageennii nuuca ahaa ninkii hebel adugu wanaagsanaa ayuu mid reer hebelihii maanta cayay markaa hebelow ma ninkeennii baa la cawo qoslayso halkan fadhidaa baa la yidhaha intuu kaco uu aad iskaga caysiiyey isagoo inuu hawl wanaagsan qabanayo soo haysta ayuu ku dhaqaaqayo ninkii adigu aad ka xishootee ku cayay ayuu intuu feel iyo laa kala daayo isaga la xidhaa kadibna markuu xarigiisa soo laastayo si ay cidiba ugu tegin cidna u doodin oo nin gar daran oo dad dilan yahay markuu soo baxana halkii buu ka bilaabaa Wuxuu- weli wuxuu ku qanacsan yahay oo la fiican inuu reerkii difaacay wax weyn qabtay usoo haysta hangool baa la yidhahdaa ninka sagaalaad ee ragga u dambeeya cidlo ma taqaano waxaa la yidhaha tiro ku hel had iyo jeer marka raggu istirsanayo ama ay sababi keentay wax la tiriyo ayaa la yidhaahdaa waa re- in ilmo hebel waa toddoba iyo waa sideed xabad ogaa qof ogaa kaas ama jaarla ama uxiga ayaa yidhaha waa sideed toddobadii la yaqaan baa la isu sheegaa isagu markaasuu ku daraa tilmaanta qofka noocaas ee noocaasu haa markaasaa le war waki yar sida ahaa ee yar dhaandhaanka ahaa ee yar caynka aduu siifaaba isfafaha liitigaa lagu macneeyayo markaa la tiriyo ragga unbaa la hela oo cid sheegtaa marka kale ciduma taqaano raggu sagaalkaas u qaybsanaa u qaybsanaa markaa saddex nina nolosha ayaa loo daba joogay oo nina uu raadinayey nina uu kaydinayey nina uu ummadda ku hagayay noloshaasuu ku dheelitiriyey lixda kalena waxay ahaayeen maatiiriyaalkaas qalab adeegeehi dadka eh, dowladaha hele ay as- ciidan ka dhigo badmareen ka dhigo macallin ka dhigo adig iyo anigoo kala dhigo nuuceenaas marka haddii dadkaa lixdan nin hadday waayaan cid u fikirto oo saddexdan nina hadday waayaan maxay noqdaan way daxalaysanayaan waa xoogkii la diran lahaa way daxalaysanayaan waxaanan u malaynayaa ummaddeena soomaalida ah maanta waxaa ka maqan saddex nin markii saddexdii nin la waayo dee ceebhilaab baa suldaan ka noqday oo maxaan ku idhaahdayey oo yaa suldaan u noqday maxaan ku idhaahdayey hoo ku qanac baa wasiiru noqday ee humaa ku qanac baa madaxweyne u noqday noloshii waxa qaabilay waa ummaddii hor joogsaday lixdii nin ee looyeedhiyaha ahaa waxaa aqoonyahan u noqday maxaan ku idhahdaaye dee lixdaan nin baa aqoonyahan u noqday lixdaan nin mid ka mid ah ayaa madaxweyne u noqday lixdaan nin ka mid ah wasiir u noqday derajadii ummaddu ay lahayd waxaa la wareegay waxgalaawihii dadkii ahaa xoogga iyo caqligii noqday markii dee taa la waayay saddexdii nin waxaa inagu dhacwaad arkay
intaa waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o e barnaamijkeeda dhallinyarada maanta waxaan isku soo dubarriday idiinla soo jeedinaya anigoo ah haashim sheekh cumar tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano allah
aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good inoola socodsiinaya barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wada nasanno heeskii hodan iyo codka fanaanka iidla yare
hodanay xubnigaygiye xuubkii wanahaygiye hulbada dhiigeygiye hodanay xubnigaygiye xuubkii wanahaygiye hulbada dhiigeygiye miyaan hodanay ku xoori karaa xaqiiq adiga ah xishood mudano xurmiya xila iyo xalaal ku habboon miyaan hodanay ku xoori karaa xaqiiq adiga ah xishood mudano xurmiya xila iyo xalaal ku habboon xanuunka jacayl xisaab ma laho dabtaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo xanuunka jacayl xisaab ma laho dabtaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo adaan kugu xiray xiski yaman miyaan xaas kale xabiibi dhaha oo aan xaas kale xayaati dhaha xanuunka jacayl xisaab ma laho dabtaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo xanuunka jacayl xisaab ma laho dabtaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo adaan kugu xiray xiski yaman miyaan xaas kale xabiibi dhaha oo aan xaas kale xayaati dhaha hodanay xidhahaygiye xulkii dumarkeeniye xarii quruxdaydiye hodanay xidhahaygiye xulkii dumarkeeniye xariir quruxdaydiye miyaan xawalay xaggooda dhugtaan xaqiiq adiga aba kala xidhano xaraga socod iyo xubnaay dile miyaan xawalay xaggooda dhugtaan xaqiiq adiga aba kala xidhano xaraga socod iyo xubnaay dile xanuunka jacayl xisaab ma laho dabtaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo xanuunka jacayl xisaab ma laho dabtaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo adaan kugu xiray xiski yaman miyaan xaas kale xabiibi dhaha oo aan xaas kale xayaati dhaha xanuunka jacayl xisaab ma laho dabtaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo xanuunka jacayl xisaab xiisa ma laho. Dadka xiisuhu xad kaba dhaafiyo. Adaan kugu xiray xiski yamaan, miyaan xaas kale xabiibi dhaha.
adaan kugu xidhay xiski yamaankee miyaan xaas kale xabiibi dhaha waa codka fanaanka idlayare dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno waxaanaad ku dhegeysaneyseen idaacadda iyada duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada barnaamijka amaba xubintii ciyaaraha iyo weliba nuur xasan nuur
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha horyaalada ayaa inta badan la soo gebagabeeyey qaaradda yurub hase yeeshee dhinaca ingiriiska xalay ciyaar kulul ayaa waxay dhex martay kooxaha tottenham iyo lester city maxamuud mascadde wariyaheenna gobolka minnesota ayaa ciyaartaasi daawanayay ee hay mascadde ee, tottenham wacdaro ayay dhigtay xalay bal ka waran cali aad ee, ciyaartan horta kooxda leicester city lafteedu uu- ma filayn in lix lagaga badinayo waayo waxay iyada lafteedu doonaysaa inay kusoo dhowaato ay fursad u hesho inay usoo gudubto ciyaaraha weber cupka ama koobkan europa leaga loo yaqaano marka xidigahoodii dabcan kama aanay soo tegin xidigahoodii way u ciyaarayeen hase haatee tottenham oo aad moodo inay ka caraysan tahay guuldarooyinkii faraha badnaa ee ka qabsanayay eh, horyaalka dalka ingiriiska oo kulankii tottenham eh, ay west ham ka badisay iyo caradii kasoo gaartay koobka ay qaaday chelsea ayaad mooday inay ciyaartooydoodu ay aada iyo aada maanka ugu hayeen lester waxay kala dul dhaceen caradaasi oo lix gool iyo hal ayaa lagaga badiyey kooxda lester lixdaasi gool afar ka mida waxaa dhaliyey ciyaaryahanka waddanka ingiriiska u dhashay ee nabarka tobnaad u ci- u qaata kooxda tottenham ee la yidhaahdo harry kane marka waxaad moodaa ninkaasi inuu si aada iyo aada ugu faajafaajooday oo dad fara badan oo horyaalka dalka ingiriiska eh, ciyaartooydooda ka mida uu fariin u diray waa gartay marka ninka la yidhaahda harry kane waa laacib maaragtay sanadkan laga yaaban yahay marka goolashaasi uu dhaliyey maxay kaga dhigan tahay
Eh, dabcan waxyaabaha eh, dadku ay aadka uga hadlayaan waxa ay tahay eh, ciyaaryahankani waxa uu kaalinta koowaad eh, hadda uu ka istaagay kala eh, horeynta eh, goolasha ee dalka ingiriiska ee horyaalka Eh, waxaa isagu in muddo ahba hogaaminaya ciyaaryahanka la yidhahdo lukaku oo afar iyo labaatan gool lahaa sanchez oo arsenal u ciyaara ayaa kusoo xigay oo saddex iyo labaatan gool lahaa marka ciyaaryahankan eh, harry kane hadda waxa uu ku hogaaminayaa lix iyo labaatan gool Eh, kaalinta saddexaad ayuu ku jiray oo isagu eh, ka hor kulankaani laba iyo labaatan buu lahaa marka eh, ciyaarta kadib marka uu hadlay oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in uu wax walba ay ku qaadato uu isku dayi doono siduu kobaha dahabka ugu guuleysan lahaa wuxuu kaloo carab ku dhuftay harry kane in aanu ku fakeraynin inuu afar gool eh, ka dhalinayo kooxda leicester city laakiin hadda eh, kulanka ugu dambeeya hol city ay la ciyaarayaan eh, uu u baahan yahay laba gool oo keliya waxa uuna ku yidhi lukaku eh, oo kaalinta labaad eh, hadda ku jira waxaan u sheegayaa inay adag tahay inuu iga qaado eh, gool dhalinta horyaalka dalka ingiriiska sanadkan aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena maxamuud mascade oo aan goor dhoweyd qadka telefoonka kula sheekaystay waxaana uu iga warramayey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaag dhegaystayaal nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay weliba barnaamijkaasi ama xubintaasi ciyaaruhu inala socodsiinayey haatanna qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyn aan ka codsado xuseen baraadan oo stuudiyaha igu heliya haya xuseen mahadsanid shirwac madaxweyne donald trump ayaa khamiistii gebi ahaanba dafiray in uu hay-adda f b i-da cadaadis ku saaray inay xidhaan baaritaanka ay ku hayeen ninkii ay aadka isugu dhowaayeen islamarkaana calaamatu su-aal saaray baahida loo qabo xeeldhaalyo gaar ah oo baara suurtagalnimada xidhiir dhex maray ololihiisii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo in ruushku uu isku dayey in ay saameyn ku yeesho doorashadii madaxtinimada maya maya su-aasha xigta ayuu ku jawaab celiyey markii uu wariye weydiiyey in uu weydiistay agaasimihii hay-adda f b i da james comi in uu ka baxo baaritaankii ay ku wadeen la taliyihii amniga qaranka ee shaqada laga fadhiisiiyey generaal michael flan shirkiisii jaraayadii ugu horreeyey tan iyo labaiyo tobankii bishii abril ayaa madaxweyne trump isagoo barbar taagan madaxweynaha dalka colombia waxa uu diiday in ay jiraan wax xidhiidh ah oo sharci darro ah oo uu la sameeyey lafahantiisu xilliga ololaha wakiilo ruush ah si ay doorashada saameyn ugu yeeshaan dhinaca kalena madaxweyne donald trump ayaa maanta u baxaya safarkiisii u horreeyey tan iyo markii uu xilka qabtay safarka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo aqalka cad ay xiisad ka taagan tahay qaar ka mid a dadka faallaya siyaasadda maraykanka ayaa tilmaamaya in xiisadda ka taagan aqalka cad ay u dhiganto fadeexaddii watergate ee xilka uu ku waayey madaxweyne nixon madaxweyne donald trump ayaa safarkiisan kusoo mari doona wadamada sacuudiga israa'iil iyo vaticanka dalalkaasi oo ay ku yaalaan goobaha ay weyneeyaan dadka haysta diimaha islaamka kiristanka iyo yahuudda waa hagaag dhegaystayaal xuseen barre aadan aad buu mahadsanyo inala socodsiinaya qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa haatana dhinacii kaalmaha heesa haddaynu dib ugu laabanno waa heestii adiga iyo dadnimada iyo weliba fanaanada deeqa ciise
codkaasi fanaanada deeqa ciise ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo idinka imanay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
way